habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimcaha bisha may waa shan sannadka laba kun toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah ciidamada badda ee shiinaha oo burcadbadeed ku wareejiyey maamulka puntland
saddex nin oo ka mida oo la qabtay waxaa qabtay markabka jiniska navy jines navy galabtana iyaga ayaa nagu soo wareejiyey
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ururada xagjirka ee soo badanaya
qoladani horta ma cusba oo magaca magacuunbaa ku cusub mooye waa qolo jirtay weeye laga soo bilaabo sideediyodobaatankiidobaatankii soomaaliya markii dowladdii siyaad bare ay jirtay way jireen masalada tagfiirku wuxuu meelo badan ku jiraa ku teenna in fara badan isagoo wadaadba wadaadka kale uu tagfiirinayay gaar ahaan wuxuu asal ku lahaa nimanka xanaabilada ah ee muxadisiinta sheeganaya ayuu asal in badan uu ku lahaan jiray
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda maraykanka ayaa sheegtay in askari uu uga dhintay howlgal xalay ka dhacay galbeedka muqdisho islamarkaana laba kale ay ku dhaawacmeen maraykanka ayaa sheegay in dhimashada ay ka timid markii ay rasaas isweedaarsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaca wararka ka imaanaya deegaanka daarasalaam oo u dhexeeya magaalooyinka beriire iyo mubaarag ee shabeellaha hoose ayaa sheegaya in dhimashada askariga maraykanka ah ay ka dambeysay markii ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali ay xalay weerar ku qaadeen deegaankaasi ciidamadan ayaa la sheegay in goobaha ay ku bartilmaameedsadeen ay ku jirtay laan idaacadeed oo al-shabaab ay ku lahayd deegaanka daarasalaam mas-uuliyiinta gobolka oo magacooda diiday in la sheego ayaa idaacadda u xaqiijiyey v o e da in ciidamadan ay ku yimaadeen diyaarado helikobtaro ah deegaankaasi kadibna ay lug ku tageen daarasalaam ciidamadan ayaa la sheegay inay dileen sideed ka tirsan mintidiinta islamarkaana ay qalab ka soo qaateen dhismaha ay weerareen wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamadan ay rasaas kala kulmeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab ururka al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in ay fashiliyeen weerar ay ciidamada maraykanka soo qaadeen waxayna sheegeen inay dhowr askari ka dileen dowladda maraykanka ayaa ciidamo u tababarta soomaaliya kuwaas oo loo yaqaana danab oo ilaa iyo haatan la tababaray in ka badan shan boqol dowladda soomaaliya ayaa doonaysa in la ballaariyo tababarkaasi lana gaarsiiyo ilaa iyo afar kun oo askari
qarax gaari ayaa goordhow ka dhacay xaafadda taleex degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o a u sheegay in qaraxu uu ahaa mid lagu xiray gaari uu watay mid ka mid a shaqaalaha bisha cas ee turkiga halkaasoo dhaawac culus uu ka soo gaaray islamarkaasina loo qaado cisbitaal ay magaalada muqdisho ku yaalla ciidamada dowladda ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay welina lama sheegin cid loo qabtay dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku aqbalay xilka qaadistii hanti dhowrka guud ee xalay ku sameeyeen golaha wasiirada golaha wasiirada ayaa shir degdega iyagoo xalay yeesheen waxay isku raaceen xilka qaadista hanti dhowraha kadib markii ilaaladiisu ay dileen wasiirka howlaha guud ee soomaaliya cabaas siraaji hase ahaatee hanti dhowrka guud ee qaranka nuur faarax ayaa ku gacan saaray xilka qaadistaasi golaha wasiirada ay ku sameeyeen
ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa ku dhimatay in ka badan siddeetan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib dagaal jimcihii maanta ku dhex maray ciidamada dalalka bakistan iyo afghanistan dhul lagu muransan yahay oo ku yaala xuduudda labada dal afhayeen u hadlay milatariga bakistan ayaa sheegay in dagaalku uu qarxay kadib markii ay ciidamada afghanistan xabadeeyeen shaqaalo rayid ah oo ka tirsan kuwa dowladda bakistan oo ku sugnaa magaalada shamaan oo ku taala xuduudda galbeed koonfur galbeed ee labada wadan milatariga bakistan waxay sidoo kale xaqiijiyeen in labada dhinac ay isku waafaqeen xabad joojin waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsaha badan ay wadahadallo isugu yimaadaan saraakiisha xuduudda ee labada wadan afhayeenka milatariga bakistan gaashaanle sare aasif khafuur ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaar ka mid ah askarta bakistan wuxuu intaasi raaciyey inay xidheen marinka xuduudda jamaan sarkaal sare oo u hadlay booliska afghanistan genaraal cabdulraasiq ayaa u xaqiijiyey v o a in dagaalka ay ku dhinteen afar ka mid ah ciidamada xuduudaha afghanistan halkii ay dhaawacmeen toddoba iyo soddon ruux oo ay ku jireen rayid iyo askarba
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa fududeeyey sharciga ururada diimaha ee canshuuraha dhaafka ee loo sameeyey kaasoo xanibaya inay ka qayb noqdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed waxaana madaxweyne trump uu wareegto uu ku saxiixay khamiistii uu ku xusay in hay-adaha dabagalka ay ku samayn karaan ururada diimaha ee ka xaniban inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed canshuur dhaaf sidaasi darteedna ay u madax banaan yihiin fulinta howshaas caadi ahaan haddii imaam ama horjooga kiniisad uu si toosa uga hadlo arrimo siyaasadeed waxay la kulmi jireen handadaad ku aadan inay dhumin doonaan xuquuqda canshuurdhaafkahi ee ay ururdiineed dartiisa ku haysteen taasoo loo arkaya ciqaab dhaqaale oo ay dowladdu ku hayso ururada diiniga madaxweyne donald trump ayaa sidoo kale culeyska ka qaaday ururada diimaha qaybahooda asal raaca ah ee dowladdii barack obama ay ku khasabtay inay ka qayb noqdaan caymiska caafimaadka qaran kaasoo ay ku jireen arrimo ay ka midkan yihiin ka hortagga dhalmada ururadan asal raacayahi ayaa u arkay in ka hortagga dhalmada ay diintooda ka hor imaanayso sidaa daraaddeedna aysan raalli ka hayn inay ka qayb noqdaan
habeen wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington magaalada boosaaso waxaa maanta kusoo xirtay saxiimado sida ciidamada dalka shiinaha waxayna ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta puntland saddex nin oo burcadbadeed ah oo lagu qabtay howlgal dhicisoobay oo sideedii bishan ay burcadbadeedsideedii bishii hore ee burcadbadeedu doonayeen inay ku afduubtaan markab sita calanka lubnaan saddexdaasi maxaabiis ayaa la sheegay inuu ku jiro nin lagu magacaabo cabdikariin saalax awkombe oo la sheegay inuu ka mid yahay hogaamiyayaasha burcadbadeeda ciidamada shiinaha ayaa sidoo kale maamulka puntland ku wareejiyey hubka ay siteen burcadbadeedaasi warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac
saddexdan burcadbadeeda ah oo lagu kala magacaabo cabdikariin saalax awkoombe maxamed cabdulaahi maxamed iyo maxamuud mahad yuusuf oo ka mid ahaa shan burcadbadeed soomaali ah oo isku dayday inay qafaashaan markab laga lahaa jasiiradda tafaalo oo lagu magacaabo m v o s soddon iyo shan ayaa gelinkii dambe ee maantay waxaa dekeda magaalada boosaaso keenay ciidamo ka tirsan kuwa badda ee dowladda shiinaha oo watay afar doonyood oo yaryar kana soo qaaday markabkii dagaalka ee gacanta ku dhigay burcadbadeedan saddexda ah oo ilaa sagaalkii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay gacanta ku hayay kadib markii ay ka badbaadiyeen markabkii ay qafaalan lahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha puntland cabdimajiid samantar maxamuud ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay gudaha dekeda magaalada boosaaso waxa uu saxaafadda u sheegay inay la wareegeen saddexdan burcadbadeeda ah hubkii iyo qalabkii ay weerarka u isticmaalayeen galabta waxaan isugu nimi arrin ku saabsan saddex nin oo burcadbadeed ah oo la soo wareejiyey oo markabkii s o oo suuqadare laga afduubay sagaalkii bishii abriil shan nin oo markabkaas afduubkiisa ku howlanaa saddex nin oo ka mid a oo la qabtay waxaa qabtay markabka chineska navy chines navy galabtana iyaga ayaa nagu soo wareejiyey sidaad la socotaanba waxay keeneen maxaabiistii iyo waxyaalihii cadaymahooda ahaa inay burcadbadeeda ahaayeen hadday hub tahay hadday hadday xarka tahay hadday rasaas tahay hadday wax kasta oo maaragta calaamadu ahaa waxaana ku jira kuwo caana oo lagu yaqaano oo ilaa labaatan iyo lix hore oo markab taliyo ku-xigeenka ciidanka dekeda boosaaso korneyl yaasiin cali nuur ayaa isaguna sheegay in ciidamada dekeddu ay gacanta ku hayn doonaan burcadbadeedan lana wareegeen maxkamadna la horkeeni doono
maxaabiistaas dhan saddexda iyo hubkoodii oo laygu wareejiyey oo saacaddaa wixii ka dambeeya haddii ilaahidmo inta loo gudbin doono xabsiga dhexe aniga laygu ogyaho ay ku xidhan yihiin saldhigga dekadda inta laga horgeynayo maxkamad ayna la wareegi doonaan xabsiga dhexe haddii ilaahidmo laga bilaabo saacaddaa inay la wareegtay dowladda puntland anna aan gacanta ku hayaan caddaynaya saddex waaye iyaga iyo hubkooda waa la wareegay cabdikariin saalax oo koombe oo ka mid ah saddexdan burcadbadeeda ah ee maantay lagu wareejiyey maamulka puntland ayaa v o a uga waramay sida ay u weerareen markabka iyo habkii loola dhaqmay markii ay gacanta ku dhigeen ciidamada dalka shiinaha anaa wax qabsaday oo koray markabaddaa mar ayaan fuulay caalamka ka gooshaaya gudihiisaan galay dadka ku jiray waa dhuunteen hadday dhuunteen marka ima kala cadda muslim iyo gaala waxay kala yihiin waa la dhuuntay laba nin oo kale la socotana waa soo diray waxaan hurday labaiyo toban saac gudihiisa oo habeennimo ah maalinimadan lix saac kabacdi bay nimankaan dareemeen meeshaan ku jirnay sanqar yar u baxday markaasay gacanta nagu dhigeen wax jir dilan loogama samayn in su-aalahan la weydiiyo intee ahaydeen ama yaa ku jira yaa weli dhuuntay baqdin ku jidha maaha ay uga baqayaan kuwo kale inay ku dhunteen oo rag kale jiraan gacantooda waxaan ku jirnay sideed iyo labaatan cabdikariin ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dib loogu soo celiyo dalkiisi hooyo tareenkii hadda waa habi waa fiicanahay gurigaygii waa lay keenay indhuhu waa i fiican yihiin qalbigu waa i fiican yahay meel kasta waa i fiican tahay dadkayga waan arkaa wax iga maqan oo iga maqan ma jiraan mar aan wax ka weydiiyey falalka burcadbadeednimada ayuu ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn khatar badan waxaana uu dhallinyarada uga digay inay ka waantoobaan inaan marna isku dayin hawshaan waa hawl adag qof dhifaa ka bixi kara khayr male faa'iido male qof iska jidbooda maahe sama garan waa iska madax adag laakiin uma fiicna dhallinyarada iyo magaca iyo samcadda iyo kulli waa markii ugu horreysay ee markab dagaal oo laga leeyahay dalka shiinaha uu burcadbadeed soomaaliyeed ku wareejiyo maamulka puntland waxaase sanooyin ka hor dhowr jeer ay ciidamada nato ku wareejiyeen maamulka puntland dhallinyaro isku dayday falal burcadbadeednimo kuwaasoo qaarkood ay ku xidhan yihiin xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kadib markii lagu maxkamadeeyey gudaha magaalada boosaaso faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a sidaad wararkeena ku maqlayseen wararka ka imaanaya deegaanka daarisalaam oo u dhexeeya magaalooyinka bariire iyo mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali ay xalay weerar ku qaadeen deegaankaas ciidamadan ayaa la sheegay in goobaha ay bartilmaamsadeen ay ku jirtay laan idaacadeed oo ay shabaab ku lahaayeen deegaanka daarisalaam mas-uuliyiinta gobolka oo magacooda diiday in la sheego ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in ciidamadan ay ku yimaadeen diyaarado helikabtaro ah deegaankaasi kadibna ay lug ku tageen daarisalaam ciidamadan waxaa la sheegay inay dileen sideed ka tirsan mitidiinta halkaasi joogay islamarkaasina ay qalab ka soo qaateen dhismaha ay weerareen stuudiya haddaba waxaa igu weheliya haaruun macruuf oo soo ururiyey macluumaadkii ku saabsan weerarkaasi haye haaruun sidee bay wax u dhaceen waxay u dhaceen sida la sheegayo ilaa haatan saqdii dhexe xalay agaarkii saqdii dhexe ayaa ciidamo wadajir oo isugu jira maraykan iyo soomaali waxaa la sheegaya inay diyaarada kasoo raaceen garoonka belidoogle garoonkaasoo aynu ognahay lana yaqaano inuu fadhi u yahay ciidamo soomaaliya siba kuwa loo yaqaano danab ee commandosta tababarkana waxaa siinaya ciidamada maraykanka taas iyadu sir maaha waxay mas-uuliyiinta aan la hadalay oo diiday inay magacooda sheegaan islamarkaana diiday inay waraysi bixiyaan ay noo sheegeen in ciidamadan ay kasoo kaceen garoonka belidoogle ay ku degeen meel u dhow daarasalaam kabacdina ay lug ku soo baxeen meesha ay bartilmaameedsanayeen ay tegaan dadku deegaanku hadda waxay noo sheegeen inay bartilmaameedsadeen dhisme xarun u ahaa laan ka mida laamaha idaacadda lagu magacaabo andalus ee ku hadasha magaca ururka al-shabaab dadku waxay sheegayaan in dhismahaasi agaarkiisa ay ku dhinteen dhowr qof ilaa sideed qof oo mintidiinta ka mida ay ku dhinteen al-shabaab laftigoodu way ka hadleen arrintan oo waxay sheegeen iyagu ku doodeen inay dhiciseeyeen weerarka ay soo qaadeen maraykankaas ay iyagu sheegeen dhowr askarina ay ka dileen ma aysan sheegin tiro laakiin markaan dib ugu laabano maraykanka iyagu si rasmi ay uga hadleen waxay sheegeen askari inuu ka dhintay laba ilaa saddexay ka dhaawacantay warbaahinta qaarkood maraykanka v o a kale waxay tabinaysaa in saddex askari oo kale ay ka dhaawacantay warbaahinta qaarkood waxay tabinayaan laba askari inay ka dhaawacmeen marka xogtu wayse soo taraysaa waana ogaan doonaa weerarkan siduu u dhacay sidii loo qorsheeyey iyo bartilmaameedkiisa waa tahay marka laga tago haarun in weerarkaasi ay ciidanku ku bartilmaameysadeen xaruntaasi andalus oo idaacadda al-shabaab magaceeda ku hadashaa ma la sheegay bartilmaameed kale oo ay ciidamadu bartilmaameysanayeen ama shakhsiyaad ama bartilmaameed kale marka la fiiriyo weerarka ilaa haatan way adag tahay in la la sheego bartilmaameed kale sida shakhsiyaad ama shir hadduu deegaankaas ka socday taasi weli ma cadda laakiin waxaa xusid mudan jamaal in deegaankan beriire awdheegle mubaarak toorotoro intaas dhowr jeer oo hore ay u bartilmaameedsadeen ciidamada wadajirka ee isugu jira danab iyo ciidamada maraykanka marka kani kii ugu horreeyey maaha waxayna goobaha ay bartilmaameedsanyi ka mid ahaa shakhsiyaad waxay kaloo bartilmaameedsadeen xarumo lagu qaado canshuuraha waxay bartilmaameedsanyihiin guryo gaar ah kan ugu dambeeyey xalay waxaa la sheegay meelaha bartilmaameedsan ka mid ahaa xaruntaas laantaas andalus midda kale deegaanka waxaa la sheegay inuu yahay deegaan beera ah marka ciidamo fara badan iyo iyo dhaqdhaqaaq fara badan oo firfircoon bay al-shabaab ku leeyihiin waana meelaha ay kasoo duuleen al-shabaab dhowr jeero hore markay weerar kusoo qaadeen magaalada afgooyi waa tahay ugu dambeyn waxaad sharaxaad inaga siisaa harun waad ka dhawaajisay in dhowr jeer hore ay ciidanku ay weeraro noocaasi oo kalea meelahaasi ka geysteen doorka ciidamada maraykanka ee howlgalladan maraykanku doorkooda waxay ku tilmaamaan door ah la talin iyo tababarid ciidamada soomaaliya inay gacan siiyaan sida rasmiga saas u sheegaan ciidamada ka jooga soomaaliya tiradooda lama yaqaano waxaase lagu qiyaasaa konton ilaa iyo boqol iyo soddon inta ka dhexaysa way isbedbedelaan baa layidhaah markiiba waxaa laga yaabaa soomaaliya inay joogaan konton ama afartan inta kalena ay dibadda u baxdo sida jabuuti oo kale ama ay soo laabtaan marka ilaa haatan dowladda maraykanku si rasmi iyadoo gama hadlin tirada saxda ee ciidamada ka jooga soomaaliya laakiin sidaynu la socono dhowaan madaxweynaha maraykan trump waxa uu sheegay in uu xoojinayo weerarada ka dhanka al-shabaab deegaanada al-shabaab ka taliso wuxuu ku dhawaaqay inay yihiin goob dagaal ayuu ku dhawaaqay marka dhowaanna waxay maraykanku sheegeen afartan askari oo dheeraada inay geeyeen magaalada muqdisho doorkoodase ilaa haatan waxay ku sheegayaan inay tahay kaalin iyo maarag tababarid ciidamada soomaalida laakiin waynu arki doonaa xaaladdu say isu bedesho waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay haaruun macruuf ayuu kaasi ah oo inoo soo ururiyey macluumaadka ku saabsan weerar xalay ka dhacay deegaanka daarisalaam oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ciidamo maraykan ay weerareen xarun ay shabaabku deegaankaasi ku leeyihiin waa tahay nuur maxay noo xigaa weli halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a jamaalo waxaa noo xiga markaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona waryaheena haaruun macruuf
ururada diinigaasiiba kuwa mayalka adag ayaa ku soo badanaya dunida muslimka ah oo ay soomaaliya ku jirto mid ka mida ururada ugu dambeeyey ee soo baxa waxa uu ahaa ururka assaadicuun bilxaq oo dad badan isku khilaafeen waxa uu yahay hadafkiisa iyo halka uu ka soo jeedo ururada diiniga ah ee soo badanaya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah qaar ka mida culimmada ugu magaca dheer soomaaliya oo kale ah sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla oo aqoon dheer u leh ururka assaadicuun bilxaqi iyo asalkooda waxaana uu ku sugan yahay magaalada hargeysa magaalada minneabolisna waxaa khadka ku jira sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra dalka swiden waxaa khadka telefoonka kaga qayb gelaya barnaamijkan cumar maxamed abo ayaan oo hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca la dagaalanka firqooyinka diiniga hadalkana waxaa ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka hadlaya waxyaabaha sababta u ah inay xilligan soo bataan ururada diiniga ee islaamiga bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah marka hore assalaamu calaykum waraxmatullah walaal adiga waan ku salaamaya harun macruuf iyo idaacadda bidiyoda fursadda qaaliga waxaan salaamay sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo akhuna mustaad cumar maxamed abu ayaan iyo dadweynaha soomaaliyeedba ani waxay la tahay iyadoo kooban su-aashaasu sababaha keeni kara inay ururadu bataan ama ay soo ama ururo fara badan ay isku iska daba yimaadaan waxay ila tahay dhowr xababba keeni kara ummadu markay burburto oo kala dambeyntu ay dhunto oo dowladdii dhexe ay la waayo waxaa dhici karta dadyawo farbadan inay isku dayaan inay wax qabtaan taas waa qayb weeye qaybta labaada kalete ee suuragalka noqonaysa gaar ahaan waktigan hadda aan joogno waxaan isleeyahay aniga waxa ugu badan ee sababaha keenaysaa inay tahay ururadii hore diiniga ahaa ee la yaqaanibaa fashalo guuldaraystay marka faraaqaas ama meesha banaan ayay isku dayayaan qolooyinkan kale inay iyaguna buuxiyaan hadda sababta saddexaad aniga isleeyahay waxa weeye iyaga laftooda waxaad moodaa khilaaf daakhili ah waa ururadaas magaca ku dhawaaqaya ayaa waxaan isleeyahay inay qeyb ka tahay inay yidhaahdaan bal maaragtay aan si looga baxo khilaafka aan ururkii aan ku dhawaaqno marka waxaad moodaa sababahaas inay noqon karaan sababaha anu aan islahay wallahu aclam yani waayahay aan u tago sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla ururada soo baxay waxaa ka mid ah assaadicuun bilxaqi maxay yihiin aqoon gaarana waad u leedahay maxay yihiin ururkani bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah shariifka sheekha iyo cumar iyo haruun inba wada salaamaya iyo dhammaan dadweynahana dhegeysanaya qoladani horta ma cusba oo magaca magacuunbaa ku cusub mooye waa qolo jirtay weye laga soo bilaabo sideed iyo todobaatankii sagaal iyo todobaatankii soomaaliya markii dowladdii siyaad bare ay jirtay way jireen oo markaasay waddanka yimaadeen waxa weeyaan xaraka cusub bay ku ahayd oo xarakadii u horreysay oo keenta in ummad la gaaleeyo ama qof la fikrad lagu gaaleeyo oo aan nusuus lagu gaaleyn bay ahaayeen waxa weeyaan niman naga waaweynna way ahaayeen qaarkoodna waana islaakeen marka xarakadii la oran jiray al ahal oo markaas sir ahayd oo raggoodii markii culimada la xerxere baxsatay oo maka tagtay ayaa waxaa dhacday in rag ka mid a maka joogay ay fikraddan ka soo qaateen ninka hadda amiirka u helay mustafa kamil ninkaasoo isagu isagoo takfiirayay mid maka jaamacadda makana laga siiyey macalin uu ka noqda uu ka ahaa nimankaa gacanta ku dhigay nin kamid ah wuxuu tegay markaa masar fikraddii buu soo qaaday dhalinyaradii beriga uu gacanta ku dhigay fikraddii bay keeneen anigu sagaal iyo toddobaatankii anuu joogo arday marda aan dhamaystay marka ardaynimadii oo aan islahaa iska soo baxdi ayaa waxaan la kulmay in naloo akhriyay aniga iyo rag kaleo culimo oo maanta jooga marka run ahaantii fikraddan waxay ku dhisnayd keliya un fikrad uu watay allah unaxariistee sayd sayd qudbi allah unaxariistee ari aragtidiisi bay ku dhisnayd laakiin waxaa laga yaabaa inay ama ta'wiiliyeen ama ay si kale u qaateenoo marka ummadda lagu iyo abu cali almawduudi musalaxada arbaca labadaas kitaabba ayaa asalka u ahaa marka annaga waanu ku diidnay waxaan ku niri war mus soomaaliya dadkan ku nool ee dadka halkan jooga dad muslimiinaan u aragnaa gaalana ma aha haddii ninkii beydka ilaahay ku jira leeya waa gaal ee ninkii aadaanahay leeya waa gaal haddaba yaa muslimla waayo ma idinkaa muslimiin kaligiin haddana waxay wax ku gaalaynayan waa fikrad weeye xataa nusuus ma aha sharciga waxay ku gaalaynayaan marka nimankan markay saa ku bilowdeen ayaa lala niqaashay oo niqaash baa ka dhacay runtii inqiraadba nimankii way kala yaaceen haddana dib bay isu soo habeeyeen tijaare iyo waxbarashay galeen cilmi iyo maadiba maalin dhawata markay ku dhawaaqeen dhowr wiig ka hor ayaan social mediaha galay waan aqooday badankooda runtii waa nimaan dadan ragaan wada garanaya oon isku baranay ardadii sheekh maxamed macalin allah naxariistee baan wada ahayn halkaasaan ku wada noolayn marka maadaamaan ogaaday ragna naga waaweynay ninka xataa iclaanka sheegayay xisaan cabdulla roblaalaya waa nin reer buloburda waa nimaan garanaya shaksiyadiisa aad u aqaan sheekh buu noo ahaa rag wax u dhigay baan ka mid ahaa anigu laakiin waxaan ku khilaafay oon ku diiday fikraddan ay la yimaadeen ee ah takfiirka nimankaas ayagaa walaalahay anoo ixtiraamaya oo aanan ku xadgudbayn oon cadaaladdarra ku samaynayn nimankani nimankii ugu horreeyay soomaaliya keenay ahaayeen takfiirka wax loo yaqaan mujtamaca soomaaliya in gaalo lagu sheego ayagaa keenay kuwa hadda joogo dadka gaalaynayana ee kan qabdha joogee maxamuudula leeyahay iyo gruubkoodana ayagaa u sabaab ahaa ee waxaan baray oo magaranaysa marka way jiraan fikrad jirta weeye khawaarijiya oo aada u xun weeye hub un bay la-yihiin mooyaane iyo fikradoodu fikrad wax lagu laayo wey fikrad mataqaana ummadda lagu gaalayo wey fikraddan sidiisa looga saaro wey marka waxaan ilaahay la hortegayaa nimankaasi fikrad khaldan wey waaya waxaa dadka xasuusinayaa dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya iyagu markay hadlayeen barnaamijkooda ay soo bandhigeen waxay sheegeen inaysan hubaysnayn waxay sheegeen inaysan argagixiso ahayn waxay sheegeen inay doonayaan dowlad islaamiya oo wadanka ka dhalata oo haddii xataa jihaad la galayo sida iyaga hadalka u dhigeen u iclaamisa jihaadka haddaan ku imaado cumar maxamed abo ayaan si guud markaan ku weydiiyo seed u aragtaa xarakooyinkan soo kordhee soo baxay waxaan wada salaamayaa dhammaan adigii iyo shiikha iyo shariifka iyo iyo shacabka muslimka ay wada dhegeysanayaan anigu waxay la tahay dhibaatada kalifaysa in ururo badan hadda soo baxo waxay tahay oo ugu weyn in culimmadii muslimiinta ahaa ee kabaadirta ahaa oo aan midaysnayn qaarkood iyagii ishoridinaya iyo dhib muslimka wadamada muslimka dhan wada saameyso oo aan la qaybsanay oo ah in la heli waayey dowlad awood leh oo diinta iyo akhlaaqdaba ilaalisa sidaa awgeed ayay ururada kusoo baxayaan kuwa hadda soo baxa kuwo kale kasii badan inay soo baxaana way u badnaanaysaa sababtaas aa kalifaysaas leeyahay intaynaan dooda sii wadin ururkan la yidhaahdo asaadicuun bilxaq way ka hadleen ujeedooyinka iyo waxay doonayaan mid ka mida ururka oo lagu magacaabo jamaal xasan muuse oo ku sugnaa magaalada garoowe ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna ka hadlayey mabda-ooda iyo waxa ay doonayaan bal wax yar baynu dhagaysanaynaa kabacdina dood ayaynu sii wadaynaa ila dhegeysta
horta marka hore annagu waxaanu nahay sida aan horeyba u sheegnay dad ka tirsan ama xubno ka tirsan jamaacada asaadicuuna bilxaq ayaynu nahay si aynu hore u sheegnay hadafkayaga iyo dantayaduna waxaa weeye inaan dadka ugu yeerno diinta xaqa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala basharka oo dhan iyo aadanaha oo dhan ugu talagalay inaynu maaragtay dadka si nabadgelyo ah oo naxariis ku dhisan inaan dadka ugu yeerno annagoon adeegsanaynin hub iyo dagaal iyo cunfi annagoon adeegsanaynin runtii annagu waxaa weeye maaragtay hadafkayagu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo inay ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan marka ujeeddada aan u istaagnay waxaa weeye waa badbaadinta ummadayada waay sheekh cabdiraxmaan shariif een, maxaa kaaga baxay barnaamijkoodii waxay doonayeen
barnaamijka walow intaana ku noqon waxaan ujawa waxaan rabaa inaan arrin yaro tacliya sheekh cabdiraxmaan wuxuu aada ugu celiyay nimankanu inay takfiir ama dadka gaalaysiinayaan waxaa kaloo sheegay inay takfiirka ka keeneen sayd qudbi iyo abuucali mawduudi qayb ka mida waa suuragal laakiin waxaa muhiima inaan dib u akrino taariikhdeena haddaynaan ummaddu taariikhdeeda akrinin eh, si xaqiiqaana aysan isu dul taagin mararka qaarkood waxaan ku wareegaynaa meel soke masalada takfiirku wuxuu meelo badan ku jiraa kuteenna in fara badan isagoo wadaadba wadaadka kale uu takfiirinayay gaar ahaan wuxuu asal ku lahaa nimanka xanaabilada ah ee muxadisiinta sheeganaya ayuu asali badan uu ku lahaan jiray haddaad akrida kitaab kitaabka sunna ee uu qoray cabdillahi ibn axmed ibn xambal oo weliba la qoray taqriiban laba boqol iyo sagaashankii hijriyada yani waa waktigaas ood garanaysa intaan ka joogno abu xaniife ood garanaysa madaahibta afarta ee sunnada midka ugu weyn inuu leeyahay inuu gaal yahayba ku xukumay uu leeyahay waa gaal waa zindiiq wuxuu dhintay isagoo jahmiya islaamnimadiisuna ma asixin waa abu xaniife weeyaan marka laga soo tago axmed ibnu xambal laftiisu raggii isaga ku khilaafay masaa'il mucayana wuu gaalaysiiyey axmed ibnu xambal oo waxay ku qoran tahay kutubteenna ay ku qoran tahay marka taa lafteeda horta waxay u baahan tahay waa mid weeyaan ibnu taymiya iyo dadki isaga mukhaalifiinta kuwaas u gaalaysiiyey waxay la tahay laba inaysan isweydiinaynin Eh, marka laga soo tago waxaas oo dhan eh, ragga ugu dambeeya ee fikirkan salafiga ah say u gaaleeyaan ama wahabiyada xataa maxaa cabdihaab ka soo bilowo say muslimiin masaajid ku tukanaya madaafic oo dhacaan ay u gaaleeyeen waxay la tahay inaysan laba isdiidaynin nimanka saadicuun ee oranaya dadka shirki baan ka badbaadinaynaa waa shirkiga laftiisa kay leeyihiin salafiyada iyo ictisaam iyo wahabiyada waan ka badbaadinaynaa midda labaad ee kale ee anigu aan doonayo hadda iga soo baxday haaruna waxa weeye hadday mar nimanku leeyihiin musaalimiin baan nahay nabadgeliyaan nahay annaga afkaartanada baan rabno dadka inaan la wadaagno aniga waxay ila tahay inuu cadaaladu keenayso xorriyadu keenayso islaamku keenayo nimanka inaan laga hortegin inaan waxayn ahayn dusha laga saarin inaan caburis iyo cadaadis kale aan lagu qaabilin ee lagu qaabilo qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin xujo in lala furo bulshada qayb ka mida inay yihiin dhakhaatiir weeye injineero weeye muxua ganacsato weeye culimo weeye marka in lala niqaasho waxaan weliba aniga aan aada u dhiirigelinaya oon weliba ku ammaanaya puntland mawqifka hadda ay qaadatay oo ah inay aqbashay nimankaas oo qayb ka mida bulshada inay tahay inay u aqbashay waana ku waana ku waana ku bogaadinaya Waay.
somalilandna waxaan rabaa ragga xidxidhanna inay soo dayso dadkana fiiri tadharubka iyo cadaadiska iyo caburintu wuxuu dhalaa tadharub kaleeto marka kha- khalad khalad laguma saxo nimankan haddii la leeyahay way khaldan yihiin waa in lala doodo islaamku wuxuu ina farayaa dood iyo xiwaar iyo wadahadal iyo niqaash buu ina faraya laakiin caburinta ummadaha meesha aan naallo waxa dhigay weeyaan waaya intaanan u tegin sheekh cabdiraxmaan oo uusan maaragtay isna ka jawaabin een, eh, maaragtay mawduucyada qodobadaas aad taabatay waxaan rabaa inaan dadweynaha xasuusiyo dhegaysanaya barnaamijka puntland een, sidooda kumaysan aqbalin shuruudo adag bay ku xirtay oo ka mid ahaa inaysan hub qaadan karin inaysan tababar samayn karin inaysan nabadgelyada waxba u dhimi karin inaysan siyaasad ka qayb geli karin shuruudo adag oo sidaasa ayaa ku jiray sheekh cabdiraxmaan een, tafadal bismillah eh, waxaan aada iyo aada uga xumahay ilaahay wuxuu yiri waidaa qultum facdilu kelimadan qur- qur-aanka ilaahay lix iyo labaatan goor buu ku sheegay cadaaladda kelimatulcadli Eh, anigu shariifka intimaagiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu xanaabisha ka aaminsan yahay kulli anu waan aqaanaa laakiin waxaan leeyahay sharif cadaalad in lagu hadlaa wanaagsane axmed bin xambal cid uu gaaleeyana ma hayno meel uu ku gaaleeya ma hayno haddii cabdullahi axmed bin xambal uu abu xaniifa gaaleeyey deena tus beri baanu ka nahay annagu kuma raacsanin bani aadamka wuu kha- wax- wuxuu yidhi sheekh ibnu taymiya masale ku gafay wuxuu yidhi sheekhiisi ardaygiisi wuxuu yidhi nuxibu sheekh walaakina alxaqa nuxib horta xaqan ka jecelna anigu waxaan leeyahay ta- culimada xanaabisha markay wax gaaleynayaan nusuus sharciga wax ku gaaleeyaan gaalnimo cumuumana ma sameeyaan waxaa wanaagsan in loo soo noqdo sharciga iyo iyo cadaalada iyo caqiidada saxa waan ogahay suufiyada foobia ka qabaan xanaabishu xanaabishu waxay ku saxsan tahayna way jiraan waxay ku qaldan yihiin laakiin waxaa wanaagsan in la sameeyo cadaalad qowl iyo ficilba la sameeyo axmed bin xambal meel wax ku gaaleeya ma hayno cabdullaahi axmed bin xambalna meeshuu ku gaaleeyay safxadda iyo kitaabka ku gaaleeya shariifka ha ii soo diro haddii xaqiiqa ahaan baxsigaas waa midaan doonaya lakiin axmed bin xambal waxaa ilahay la hortegaya inuu ka dagaalamay gaalnimada uu diidanaa laakiin hadday culimada xanabish wax gaalaynayaan ama shaaficiyada ama ay go- ay xana- xanaafta ama culimada muslimiinta salaf iyo khalafba nusuus wax ku gaalayaan ama nimankan mana aynan caburin laakiin waxa weye caqiidata ahlusunna waljamaca waxay qabtaa qofka hadduu caqiido bidcaa la yimaado in ummadda looga digo anigu hal xira ma oran waa kow laakiin intaan ka aqaal ilaahay gu og yahay anigaa gaal baanu ayay noo arkayen isaga maanta hadlaya shariifka tabriirinayo gaal bay u arkaan marka waxa weeyaan waxa cadaaladda ku jirta waxa weeye in marka wax la sheegayo cadaaladda las- laga sheego oo oo aan meel looga dhicin culimada ragga hore salafka ah. axmed bin xambal ilaahay dartii baa ninkaa loo dilay nin waxaa dilay mataqaanaa jaahil xaakimaha baa dilay marka waxa wanaagsan kutubtiisana way yaalaan ibna taymiya ibna qayimna waa lagu xadgudbayo xataa waxaan hayaa sayid saabiq raxmatullahi caleyh oo nagu soo ziyaartay muqdisho wuxuu yidhi mas'al su-aal buuna weydi wuxuu yidhi hal tacrifuun rajulan rajulan darabat taariikh ma garanaysaan buurmaya maxamed bin cabdiwahaab wuu yidhi annaga maxaa cabdulwahaab waxaana baray ingiriiska been buu naga baray iyo tuuganimo iyo wuxuu noo wuxuu wuxuu hadal uu isagu wato ingiriiska cadaawo uu qabay buu nin gaala wax ka sheegay laakiin markaan kutubtiisa la akhriyay oo laga gooyey waxyaalo fiican baa ku qoran wuxuu ku qaldan yahay waa la sixi karaa laakiin cadaaladda ha lagu dadaala anigu suufi iyo salafi midna ma kala tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa diinta ilaahay in xaq laga sheega wa nimankan soo baxayna ku amaani maayo kuna kuna caayi maayo kuna habaari maayo laakiin inta aan ka aqan waa la soo taxayushay waa la soo noolaaday waan garanaya shakhsiyadooda sharifka inuu saxo ka aqoon baa laga yaaba injineero weeye dakaataro weeye cilmi maadiya barteen hadday cilmi sharciya barteen way ka muuqan lahayd sharif ma garanaysa taasaan ku oranaya laakiin adigu waan ku ogahay intimaagaaga inaad nin suufiya tahay inaad nin islaaxa tahay aad baan kuu garanaya waxa ku- waxa ku wana- waxa waxa ku wanaagsan cadaaladda ku hadal taasaan anigu leeyahay way aad baad mahadsantahay intaanan eh, wax cumar maxamed abayaan baan u tegi doonaa laakiin sheekh cabdiraxmaan shariif bal marka hore si kooban soo koob jawaabtaada sida horta aniga intimaha ku noqon maayo Eh, waxaan ogahay fasaadicuuna keli baan horey uga duubay waxaa laga yaabaa inay aniga gaal ii arkaan iyagoo aniga gaal ii arkana waan difaacaya mas'alada aniga markaan qofka difaacayo kuma difaacayo qofka inuu aniga fikriga igu waafaqsan yahay iyo inuusan igu waafaqsanayn waxaan ku difaacayaa qofkan inta uusan qori qaadanin dagaal gelin dad kala dilin afkaarta uu qabo waa inuu xor u noqdo doodayda horta waa halkaas aniga waana mida ilaahay subxaana watacaala uu ina farayo oo waxa weeye waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur waxaan ku difaacayaa dadkan xorriyad in la siiya ay fursadooda kusoo bandhigaan way ku mahadsan tahay soomaaliya ee muxuu ahaa puntland inay tidhaahdo dagaal ma qa- ma geli kartaan ee muxuu ahaa ho- ma tababaran kartaan intaasoo dhan waan ku waafaqsanaya boqol kiiba boqol waxaan san rabaa in loo ogolaado xorriyad ay ku ay ay ay kusoo bandhigaan afkaartooda in lala niqaashona waa sida saxda masalada ku saabsan ee ah ee muxuu ahaa ee, ee, ee, tak- takfiirkan inuu horay meelo ugu jiray axmed ibnu xambal masalada la yidhahda alwaaqifiya ee caanka ku ah isagaa wuxuu leeyahay alwa alwaaqifiyu laa tushaku fii kufrihi qofka waaqifiga la yidhaahdo lagama shakinaya gaalnimadiisa qofka waaqifkuna waa masalo caan ahoo ku jirta masaa'ilka lagu soo dada qur-aanku makhluuq ba mise ma aha iyo sheekadaas wey marka waa masalo isagaa wuxuu leeyahay yustacaanu bilyahuudiyi wannasara walaa yustacaanu biahli lahwa qofka yahuudiga ee nasaariga waa la kaalmaysan laakiin dadka ahlu bidaca uu ku tilmaamay axmed ibnu xambal weeye lama kaalmaysanayo waxay ku qoran tahay kitaab manaaqib axmed ibnu xambal marka waxaan sheegayno waxa weeye ma aha eh, camyaa kama keenayno waa waa waa wax ku qoran taariikhdeenna weeye waa wax ku qoran kutubteenna weeye masale kaloo muhiimaan rabaa akhuuna ama ustaadku wuxuu dhahay eh, wahabiyada waxaa nalooga sheegay khalad intii lagaaga sheegay iska daa sheekhan la yidhaahdo muxuu ahaa alqanuuji kitaabkiisa lagu magacaabo addiin alkhaalis wuxuu ku qorayaa taqliid almadaahibu min ashirk madaahibta in la taqliidsadaa waa gaalnimo wa bidalika calaa zacmihi kufru kullu fiiriya madaahibta in la ka in la qabsada waa kufri saasuu qoraya madaahibtuna waa shaaficiyada xanaabilada axnaaf madaahibta qofku inuu qabsado marka sheekh cabdiraxmaan anoo ku ixtiraamaya aniga ay- fikrigaan haysta aan haysto ani suufina ma ihi salafina ma ihi waxaan ahay qof muslima midkaan doonina aan noqdo laakiin qadiyat takfiir iyo muslimiinta in la gaaleeyo sayid qudbi afkaar wuu qabaa shaka kuma jiro abaana mawduudi afkaar wuu leeyahay shaka kuma jiro laakiin takfiirka maanta adduunka dhibka ku haya ma aha midkaane midka wax qarxinaya ee masaajidda burburinaya waa takfiirkii wahaabiyada wey waa takfiirkii masnuuc ahaa ee lacagta wata wey waa takfiirkii ummaddu ay ka degnaada kaa wey waan ka baxay waad ku dheeraatay en arrintan takfiirka la yidhahda iyagu way beeniyeen marka intaysan ka hadlin oon horta aana u gudbin hadalkooda en cumar maxamed ayaan baan weydiinaya dooda waxa uga baxay shariifka siduu uu hadlay oo ah in maxamed cam- axmed bin xambal iyo raggii culimmadii hore hore uu ku tuhmay inay ahaayeen dad wada gaalaysiinaya mujtamacaadka anigu lama qabo waxaan ognahay oo qof kastoo muslimna ogyahay taariikhda axmed bin xambal oo ah axmed bin xambal intu intaasu sano u xirnaay laguna garaaci jiray masalada maxay ahayd qur-aanka waa makhluuq isagii oo qur-aankii kalaamkii ilaahi ahay makhluuq lagu garaacayo kelmad aad ah oo xun ah sidaas ee tahay raggii ku garaacay ma uu gaalaysiin Ee, wuxuuna dhahay kelmadaasi in qur-aanka kelmadii ilaahay subxaana wa kalaamkii ilaahay ahay in makhluuq lagu tilmaamo waa arrin gaalnimo ka dhalanayso laakiin ciddii samaynaysay wuxuu ugu cuudaarayay jahli ma aha ma la qabo inuu ahay nin takfiiriya oo dadka gaalaysiiya laakiin waxaan kaa leenaha takfiir qof la gaalaysiiya iyo tan way ka duwan tahay asaaciduun bilxaqi arrintooda asaaciduun bilxaq waxay waxay gaalaysiinayaan waxay tahay anagii wixii naga soo haray dhan baa gaalahay ka wadaan mujtamaca oo maadka dhan muslimiinta ayay gaalaysiinayaan waxayna ku kaanaysiinayan waxay aaminsan yihiin waay wax yariisuga halkaa marka wax yar isugu halkaa qodobkan qodobkaas way ka hadleen qodobkaas way ka hadleen way beeniyeen wax yar aan dhegaysano codka jamaal xasan muuse oo arrintaa ka hadlaya bal aynu wada dhegaysano ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin anagu ma rumaysanin waxaan rumaysannahay yacna in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysannahay marka taa weeye tan aan maaragtay runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u caddayno annagu sida aan idiin sheeganay jamaacadaas asaabicuuna bilxaq ayaan xubno ka nahay jamaaco kale kama tirsanin jamaacada dadka qaarkiis ay nagu tuhmayaan oo magaceeda uu yahay aljamaaca alislaamiya oo degan yacna magaalada qardho bay dadku nagu tuhmayaan annagu jamaacadaas kama tirsanin isku barnaamijna ma nihin xubnana kama nihin maaragta jamaacada dadku ay u yaqaaniin takfiir yani ayagu laakiin aysan isu aqoonin ayagu waxay isu yaqaaniin aljamaaca alislaamiya marka saa darteed ayagu magaca isu yaqaaniin baan ugu yeeraynaa maarta marka hadafkaygu waa intaas weeye risaalada aan gudbinayno waa intaas weeye waa waa waxaan rabnaa inaan iftiin ku shaqeyno ma rabno inaan mugdi ku shaqeyno waa garta marka iyagu waxay leeyihiin ma nihin annagu takfiir dad mana nihin dad aaminsan inay keligood muslimiin yihiin marka abu ayaan adoo hadalka sii wata waxa ay sheegayaan miyaan loo raaci karin wa waxaan leeyahan waa beentiisa aniga marka aan ka tirsanahay xarakada al-shabaab waxaa u qaabilsanaay la dagaalanka firqooyinka oo ah inaan la doodno qolooyinka aan u aragno ma arkin oo inay firqooyin oo qal qaldan haystaan ama mad manhaj iyo mabda qaldan haystaan waxaa aniga si aad ugula doodi jiray ragga tagsiirka ahaa maxamed nur cusmaan keenadiid raggiisa ah ee jaamacadda muslimiin la baxay ama jaamacadda islaamiya la baxay ee qardo jooga raggaasi ayaa ganacsi ganacsigii dhuxushii iyo waxaa baraaba ayay xoog ku lahaayeen marka dhallinyaradooda markaa la doodi jiray waxay inkirayaan inay ayagu tagfiir yihiin dadka gaalaysiiyaan waxay ku dhahayaan qofka tagfiirka ah markuu ku dhaho war adigu dadka dhan baa gaalaysiya waxaa ku dhaha maya anigu ma gaalaysiiyo dadka dhan qof kastoo ilaahi subxaana watacaala waaxiba oo ilaahay cibaadada u baraxtira waxaan u arkaa muslim laakiin markaa ku tiraahdi war sheeg dadka adinka aanay ahayn oo muslimka ah ama muslim u taqaanin bal sheeg aniga hadda muslimaa ii taqaanaa kaagama jawaabayo dadka kale yaa kaloo muslim u taqaana haddaa dhahdi kaagama jawaabi karo ilaa waxaa ku dhaha muslimiinta way joogaan aso iska wado asaga iyo maxamed nuur keenadid iyo inta oo keliya u yaqaan oo muslimka u yaqaanin nimankaa marka waxaa la rabay in la su-aasha la wadiiye ee tahay in haddiina ay tagfiirinayn mujtamacaadka muslimiinta ah maxaad u taqaaniin dowladda soomaaliya maxaa u taqaaniin mujtamaca ay ku hoos nool shacabka dooranaya maxaa u taqaaniin in la weydiiyey ahayd markaas hadday dhahaan waa muslimiin baa unaqaana hadday dhahaan dee fikirkooda maxay ahayd oo tagfiirkaa in lagu tuumo waa qalab laakiin hadday dhahaan anigoo qof kasto oo diintiisa ku dhaqmaayo iyo meelaha iskaala warwareego waa beenaale waa jawigii oo lagu tuhmayey oo sheekh cabdirmaan uu sheegay waa tagfiiri jawi ballaa waxba waa qarsadaan tagfiirinta uuna tagfiirinaya ayuu qarsanayaa waa qarinkaasi ayuu weli sii wadaa hoosheeday wadaan waa tagfiiru jawi waaye tagfiir oo oo wayna ka xun yihiin nimankan tagfiirka oo sida shariif camal inay ka wanaagsan yihiin al-shabaabka iyo raggaas iyo waxa way ka xun yihiin raggaani la-anna waxay raggan gaalaysiinayaan xukaamtuna way gaalaysiinayaan shacabka ay xukumayana way gaalaysiinayaan aba ayaan sow al-shabaabba dowladda soomaaliya iyo dadka la shaqeeya iyo dadkay dilayaan sow riddo kuma tilmaamaan dad ridoobay oo diintii ka ridoobay oo saas cudurdaar ugama dhigtaan inay dilaan iyagu weliba kuwani waxay leeyihiin annagu hob ma wadano argagixiso ma nihin laakiin kuwa wax dilaya iyaga maxaad ku xisaabi lahayd ood ka tirsanayd lahay tagfiirka soomaaliya joog waa badan yihiin waxaa kamid ah kuwa suufida quraceel oo gaalasiiya dad badan mujtamacadka muslimiinta kamid ah maxamed nuur cusmaan keenadiid ah kamid ah qoladiisa waxaa kamid ah al-shabaabka ayakana naftirkooda waa gaalasiiyaan ayakana min anuuc min atakfiir baa ku jiro takfiirnimada ayaa kala nuuca al-shabaabka camal waxay gaalasiinayaan dowladii dastuurka xukunta iyo ciidankeeda iyo shaqaalaheeda intaba gaala ayay u yaqaaniin laakiin ma ku dhahayaan shacabka koos nool ayaa gaala ah ama raggaani tagsiirka maxamed nur cusmaan keenadiidka waxis waxay ku dhahayaan dowladdii iyo shacabkeeda intaba waa isku gaalo marka argixiso ma nihin ayay ku dhahayaan laakiin waxay ku jiraan axdi marka wax la dhaho wakti aan la dagaalamin oo gacmaha la laabanayo oo dadkii inay xaq u sheegaan xaq sidii ay ku arkeen kabacdi markii la xirxiro ula dhib dhibaateeyo oo taswiirintooda dadka usoo caabaxdo waxay ku markaas ayay isku maadaama aqoonti iyo cilmi ay ay ay intaasu sanadin ay ku dhex jireen isqarin kabacdi ayay dagaal bilaabeen marka qoladana takfiir jawi iyo takfiirka kaleeto oo maxamed nuur cusmaan kebiyi maalintii ay bilaabaan inay hub isticmaalaan oo jihaad sameeyaan waxaa bilaaban doonta in suuqyada bakaaraha iyo masaajidaha dhexdooda ee qaraxyo waaweyn ay dhigi doonaan ayagu u arkay in shacabka dhan ee gaale ay yihiin waa garta waayo waad mahadsan tahay waxa- waxaan rajaynayaa inaad bal wax ka bedesho telefoonkaaga weli khadkiisu waa xunyo waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla inaan u tego iyagu markay hadlayeen hadalkoodana aan dhegaysanay waxay dhaheen en, anagu hadda dagaal kuma jirno en, maxaan ku idhaahdaa jihaadka waanu aaminsannahay laakiin dowlad islaama markii la helo ayaa iyadaa maaragtay noogu baaqaysa markaasaan maaragtay jihaad galayna maxay ka wadaan ha waxa weeyaan nimankani ee ninka doonaya inuu ogaado xaqiiqadooda amiirkooda laba bayaan buu soo saaray ilaa meelahaas labada bayaanoo qoraalana waa la hayaa iyagoo ku hadlayana waa la hayaa qofka isagoon leexleexan waxay noogu yeelayaa inaan isaan kusoo noqono haddaan nahay dadka muslimiinta inaan dibadda ka taagannahay hadalkooda uu ka mid yahay iminka marka inay yidhahdaan uma aragna inaga keliya islaam ah waxaa idinku daliilah nin ka mid ah oo hargeysa jooga ragga la xere ka mid ah lix sannadood iyo wax la jiraan jooga maalin keliya masaajidka uma arag ninkaas isagoo nooga tukanaya nina waa nala tukan jirayo wuxuu u arkayay tukashadeenaas waxaa laga yaabaa inuu salaada kaa goostanayo ku xiranayo isagu inuu niyad gooniya la imanay marka waxaan ka wadaa eh, waxaan usoo noqonayaa nimankan anigu in la xirana ma doonayo in la dilana ma doonayo in lala da laakiin waxaan rabaa fikradooda aasaaskooda wuxuu ka yimid halkaasuu ka yimid maadaamuu ka yimiday kar wax ku gaalaynayaan ha laga digtoonaado ee ha iska ha la iska ilaasho taalitan sariifka wuxuu ku celceshay xoriyat alfikra wax islaamku ma qabo xoriyat alfikra wax leeda waa khalad wey aayadda uu soo dalashadayna xoriyat alfikra ma ah runtaan kuu sheegaya waxa weeyaan waa aayad loo isticmaalo kalimat alxaq yurd biha albaatil wey waxa weeyaan islaamka qofku imaa inuu qaato imaa inuu ka wadato wax kama dhexayso yani waxa weeyaan wama- wama yabtaqi ghayra- falan yuqbala minhu ba ilahay ayad qur-aan ku leeyahy ha qofka aan islaamka qaadan ilahay ka aqbali maayo islaamka ina de waa qofku waa inuu ilahay isu dhiibaa nimanka hadda waxay ku doodayaan xoriyat alfikri maaha fikradooda dhinac bay ka khaldan tahay waxay ku khaldan tahay tawxiid alxaakimiya oo kamid ah tawxiid alrububiya waxaan usoo noqonaya axmed bin xambal anu ilahay waxaan la hortegayaa ninkii doonayowna gobolka gal tarjamadiisa soo akri kutubtiisa soo akri ciduu gaaleeyey uu fasaxayna ma jiro lama hayo laakiin nimankii yidhi qur-aankuma makhluuqba keligii ma gaalayna culamada muslimiinta u arkaysa inay gaala ahaayeen keligii uma arkayn laakiin waxaan leeyahy war anagda islaamaana furaas baan leenahay turaasteena iyo nusuusteenna ku- ilaa nebigu wuxuu yihi maa in tamasaktum lan tadiluu bacdi kitaab allahi wasunnati labadaasaa ilaahay ina siiye nagu manaysa oo waxiya axmed bin xambal cidna muu gaalayn ha laga daayo Ta- maya midda sax waxaa ku baxaya suufiyada ibnu taymiya fataawadiisa waa ka waa ka akri doontaa wuxuu leeyahay adnaa min ashareeca waxay waafaqeenna waan sheegaya waxay khilaafeenna waan sheegaya faraaba iyo- iyo man- ninka ohan jiray iyo xalaaj buu ka hadlayay wax alla waxay islaamka khilaafeenna wuu sheegay waxay ku waafaqsaneen wuu sheegay cadaaladaas oo kale loo baahan yahay maaha dadka in layska in layska eedeeyo oo la yidhaahdo kan weeye iyo kaasa mar ba iga maqli maysa anigu suufiyadu islaamka waxay u geysteen ummadda dhibaatada u geysteen waanu naqaan waanu naqaan waan garanayna shareecada waxay ku waafaqeenna way ta- way- way ta- waa xaq- wax qoran wey waxay ku khilaafeenna wax qoran wey amaa gaalayntii culimadii so- seerkaa wax gaalaynayeen nusuus bay ku gaalaynayeen fikrad kuma gaalaynayeen saasaan uga baxay waayahay eh, sheekh cabdiraxmaan shariif en, markay ka hadlayeen dowladda islaamiga waan ku siin doonaa hadalka dowladda islaamiga markay ka hadlayeen oy wax- dowladda ay ka hadlayaan islaamiga ay- ay doonayaan ma aha maamulada hadda jira ma aha dowladda hadda soomaaliya jirta iyaga hadalkooda suu u dhacayo en, jamaal xasan xuseen markuu hadlayay wuxuu ka hadlayay dowlad islaam oo caalamkao dhan ka dhalata oo wax kasta ku hogaamisa hadday tahay qaabnoolad hadday tahay jihaad hadday qodobadaa tahay marka ma aaminsana sida warkooda ka dhadhansanayay dowladda hadda jirta in ay maaragtay eh, ay ku qanacsan ama aqoonsan yihiin sidoo kale waxay aaminsan yihiin wayna sh- hadalkooda way ku sheegeen dadka hadda u soo baxay inay wax baraan dadka oo wax u sheegaan si saxa wax uguma sheegaan bay dhaheen maxay kula tahay arri- arrimahaasi maysan calan cas maysan kuu taagayn bismillahi raxiim walaalkay harun macruuf horta aad baa umahadsan tahay arrintaas waa muhim weeye Eh, waxaan doonayaa marka hore markaan ka hadlay axmed maxamed waxaan sheegay dad ku khilaafay mas'alo inuu gaalaysiiyey kutubteeda ku qoran tahay aniga meel kama keenin Eh, meeshan eh, su-aasha kale oo ku noqonaya waxa weeye eh, kitaabka iyo sunnada way cad yihiin waa run laakiin fahamkay ku cad yihiin ma fahamka wahaabiyada ma wahaabiyada waa urur la yaqaano macruufo weye mase fahamka salafiyada marka suufiyada fahamkee weye cid waliba waxay leedahay annagaa saxan mushkilada jirta marka waxa weeye waa inaan si deeply oo degantaha u niqaashno aan dhahno cidda saxan waayo salafka laftiisu salaf wax isku waafaqay ma jiro ma nihin dad hadda caruur oo caama ah ma nihin yani dad waaweyn baan nahay oo taariikhda islaamka iyo salafka wax isku waafaqay laftiisu waa kee masaladaas waa masaa'il muhim oo aniga sheegaya salafka Abu Xaniifa in la gaalaysiiyo marka mararka qaarkood aan si saraaxo horta degan u wada hadal taariikhdeenana aan ka run sheegno oo taariikhda waxa inoogu qoran waxaa la yidhahdaa ummadu wanaag ma gaadho haddii aysan akrinin taariikhdeeda iyo khaladkeeda iyo wanaageeda taas waa qayb qaybta labaadee kaleeto walaal haaruunow iyagu ma rumaysna dawladahan jiraahu inay sax yihiin sida uuna itixaadka iyo ictisaamkuna u rumaysnayn dawladahan jira inay sax yihiin sida ikhwaanu muslimiinku una u rumaysnayn dawladahan jira inay sax yihiin mushkilada jirtaa marka waxa weye nimankan ururadan diiniga ah urur ka mida weeye oo isku dayaya odhanaya ururada diiniga oo dhanba dawlad bay raadinayaan cid walibana marka marka hore waxbay isku day markay wasiiladii ku guulayso wada tu kaley raadinaysaa itixaadku ma rumaysnayn oo waa kii dagaala galay si uu dawlad islaamiha u keena si iyagu u arkayeen muxuu ahaa ikhwaan muslimiinku intaasoo jeer bu isku day inuu dawladda isagu rabo uu helo iyaguna waa kuwii oo kaleeto marka waa run arrintaasoo waxa weeye laakiin aniga waxaan rabaa malihiba nimankan uma khaldana khaladka laakiin seen u saxaynaa seen u cilaajinaynaa haddaan qofka caburino caburisku muxuu keenaa waxaan ka hadlayaa marka nimankan aan cilaajina waa inaan ku cilaajinaa aqoon waa inaan ku cilaajinaa niqaash waa inaan la doodno waa inaan u ogolaano afkaar iyo meel wax lagu bacrimiyo afkaar lagu doodo waa inaan fii idaari shariicatina iyo diinteenna aan ku doodno innaga oo siman oo aan iscaburinaynin oo aadan iga sarrayn ana aana kaa sarraynin nimankan haddii sidaa la helo waa la daaweyn wax badan wax badan baana inoo hagaagaya haddiise taa la waayo oo waad khaldan tihiin gaalaad tihiin saanaad tihiin yaqi aan runta isu sheegno dacwada salafiyada hadda sheekhan sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla uu sheegayo markii timid soomaaliya say ula dhaqantay suufiyadii culimadii joogtay maxay ku samaysay yani mararka qaarkood haddaynan saraaxa isula hadlin niman yaho waxba inooma hagaagayo aan saraaxa isula hadalno mushkilaa ina haysata mushkiladaasna waxaa asal u ah ma rabno inaan qirano inuu dhibna haysto kadibna aan miiska dooda wada nimaadno isaga oo aan isu ogon lahay islaamnimo isu ogon lahay diin aan murmayno sidaa aan yeelno waayo waan soo gabagabeynayaa hal maraan soo wareejinayaa waxaan ku bilaabayaa cumar maxamed abo ayaan firqooyinkan ku soo badanaya waddanka su-aashii aan ku bilaabay ayaan ku noqonayaa maxay ku qanci karaan ururadani inay dalkan iyo dadka jooga iyo diintooduba inay waddankan jooga intaasoo san ay kusoo noolaayeen diintuna ay ku fiday ururadan hadda soo baxay iyaga oo aan jirin aqoonta ay barteen haddii ay run ka tahay maxay ugu qancin laadahay inay waddankooda iyo dadkooda u tudhaan anigu horta waxay ila tahay ururada hadda jira iyo kuwa soo baxayaba mid kasta sida ay culammadana kasii dhawaajiyeen mid kasta wuxuu doonayaa in uu helo dawlad oo ku qanacsan yahay marka waxay ila tahay ururadaa dhan soo bixin doono dhan waxay qaar badan waxaa laga yaabaa inay soo baxaan oo kasii daran ururada hadda jiro oo u arka inay laba ururada hadda jiro wax xal ahay keeni waayeen oo ay kasii fiican yihiin oo laakiin kasii dari doono waxay ila tahay aniga mid kasta wuxuu doonayaa al-shabaab markaa weydiisid oo dhahd war maxaad doonaysa wuxuu doonayaa in wadanka shareecada islaamka lagu xukumo oo nabadgelyo la helo oo maxay ahayd gacanaha shisheeyey wadankeena nala maamulaya faraha noogu qaadaan in maxay ahayd sidii waagii waxay ku sheegaya maxaakiimta camal markaa anaga isku imaanay waa aragtay nabadgelyada la helay sidaas ayaa rabaa iyo si kasii fiican wuxuu rabo wuxuu sheeganaya waa wanaag laakiin hadafku iyo dariiqada uu u marayo ayaa qaldanaatay oo ah in meelaha uu qarxinayo oo shacabka ay joogaan oo ku geeriyoonayo ama kalete in uu diideyn in maxaa dhahaa wadada ay hadda ku socdaan qofka waxa la rabaa oo muslimka ah mar hadduu tajriibaad oo sameeyo oo isku dayo inuu horumar iyo wanaag iyo gaarsiiyo laakiin baahiisa ay noqotay inay waxba gaarsiinayn in dhiig kusii daadanayo dhibaato kasii dhalinayso waxay tahay inuu taatikada u bedelo laakiin adu maxaad aaminsantah adu maxaad uga soo baxday aniga waxaan ugu soo baxay kadib markaa arkay fikirka ay haystaan oo ah in ay gaalaysiinta ku degdegayaan oo dhiiggii muslimkeena khafiifsanayaan waxa ay dadku u sheegayaan wax ka duwan ee la imaadeen aniga markaa arkay ilaahayna subxaana watacaala i tusiyey waan iskaga soo tegey laakiin dadkii weli kusii dhex jiro qaar badan baa arkin waay aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla xalku muxuu yahay halka waxa weeyaan bismillah horta waa in diinta ilaahay loo noqdaa iyadoo la marayo dariiqa culimada haddii culimada rabbaaniyiinta ah loo noqdo yani waxaa la helahayaa yani salaamatu sadri iyo fitankaba waa laga badbaadaya waa waxaan anigu qabo taaniyan haddii wax la akrinaya waxa la sheegayana cadaalada qowl ayaan laga tegin oo waxa weeyaan qofku fikrad isaga uu aaminsan ama ka dhacdhacsan iyo wax ku tacbiirin ha ka daayin cadaalad ha ku dadaalo soomaaliya xarakaadkii midna waan joogay goobjoog baan ka ahaa hal xarakaad naga horreysay tobaamul oran jirayo allah u naxariistiya sheekh cabdiqani sheekh axmed iyo raggii waaweynaa iyo maanta sheekh gareera ka nool oo tabaamul la oran jiray baa ugu horreeyey kadibna xarakadii alahal oo kadibna xaraka islaami noqotay kadibna itixaad kadibna ixsaan isu bedeshay wax ayaa joogay iyo xarakaad kaloo hadda hargeysaan joogo wixdaas shabaab la oran jiro marka dambe tajamac noqday oo kadibna ku kala biiray dam jadiid iyo silaax ku kala biiray oo haddana hadda iyagu nool waxyaalahaas oo dhan kasoo tag xaraka xataa tabliiqa hadda ka dalkan jooga kulli ama asia ama carab bay ka yimaadeen waan kuu sheegaya mid qudri ka dhalatay gudaha dalka ka dhalatay ma jiro shabaabkana waa la wada qabtay fikradaasaa lagu wada shubay ninkii ilaahay wax baray oo wax u kala baxsan yihiinna alxamdulilahi baan leenahay laakiin anigu wax lagu dadaalo haddii wax la akrinayo iyo haddii wax la sheegayo iyo haddii ummadda lala hadlayba in cadaalad lagu hadlo oo mataqaana aan laga fogaan maxaa yeelay qofka cilmiga ahlu cilmiga ilaahay markuu ka cabsado hadalka meesha ku habboon buu udhigaa ma caraw isaga ciduu qabo ama ciduu weliga ka tirsanaya dhibaato inuu ku tacbiiriyo wax ku sheego diinta ka mid maaha anigu waxaan arkaa in dadkii soo dadaalay oo dhan khalad ay lahaayeen qof kastana uu khaldamahayay laakiin waxaanu leenahay wixii khaldamayna dee allah ka saamaxo wixii asiibayna ilaahay ajarka ka siiyo laakiin diintu barashay u baahanta ururadan maanta ka jira dagaalamaya ee ama ha noqdaan kuwa shabaab ama kuwa kale ha noqdaan cunfi meel laguma gaaro cunfi iyo dagaal wallaahi wax silmi lagu waayey iyo xiwaar lagu waayey oo silmi iyo wanaag iyo ammaan lagu waayey halajo midda saddexaad dadka ka maqan baan u sheegaya waxa alla waxa qarax socda caalam ka socda maanta ama asia ama africa ama ha noqdo carab ha noqdo reer galbeedku gacan weyn bay kuleeyihin taa ha la ogaado daday samaysteen muslimiin ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaan qeyb weyn bay kuleeyihin waxaasoo dhan waanu wada garanayna laakiin waxaan ka wada yeenaan isku soo noqonay war diinta ilaahay ha loo nusreeyo si cadaalada oo xaqa oo sawaaba ilahay raaligelin ha loogu nusreeyo haddaan ilaahay loo soo noqon oon ilaahay lagu xirnaa oon ilaahay raaligelin oo aan mataqaanaa tasaamux iyo ixsaan iyo saamaxitaan iyo aan la helin oo dadka istatacaadufo muslimiinta weligeen halkaasaan oolayna ilaa ilaahay uu ka soo saaro xaqa ka soo saaro intaasaan kaga baxaya wixii aan wixii aanu isniray shariifkana dee waxbaa anagu iyo cuqdaya qaaday intimaa'iisana waan aqaan annakayga way garan anigu horta xarakaadda ka tirtirsan waan kuu sheegaya laa ictisaam walaa itixaad walaa cid kale kama tirsan nin mustaqil aan ahay waan kuu sheegaya laakiin waxaan waxaan ka wadaa waxbaan akriya waxaan akriyana culimadan waa noqdaa wixii ay noqotaano xaq iyo sababna waan ka qaataa waxaana ku dadaalayaa inaan dadka cidna ku dulmin laakiin markaan wax sheegayno aan si cadaalada uga sheegno wa idaa qultum facdiluu sida ilahay u yiri inaan sheegno wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah hay wacalaykum salam waraxmatullah sheekh cabdiraxmaan shariif adiganaa kusiiya hadalka u dambeeya bismillah jazakumullah khair maxaa xala ani waxay la tahay halka koowaad diinta in loo noqdo waa sax waa waa ilaahay baa ina faray subxaana watacaala waxaan rabnaa inaan diinta ugu noqono inagoo is aqbalayna inagoo is ixtiraamayna inagoo isqadarinayna inagoo wax wada leh inagoon kala sarraynin horta intaaso dhan bay u baahantay taas waa qodob weeye qodobka labaad ee muhimka sheekh cabdiraxmaan aad baan u qadarinaya waxba dhiman aniga qofna waxba uma qabo doodana waxaan galaa muxuuha muxuuha mar kasta laakiin waxaan rabaa walaalayaalow haddii aynaan qiranin inagu mushkilada inaan aas-aas ka nahay oo mar walba aan cid kala eedayno waxba inooma hagaagayaan ani marka waxay ila tahay ummad xiwaarta ummad niqaashta ummad isqadarisa ummad muxuu ahaa xorriyaadka tawfiirisa waan kasoo horjeeda masalada ah islaamku xorriyad ma qabo islaamku xorriyad aas-aas ba u tahay waana wuxuu islaamku ku dhisay waa xorriyad weeyaan waxa ugu muhiimsan waa iimaanka iimaankuna waa xorriyad weeye salaada qofku isagaa xor hadduusan lagu khasbo salaad ma noqonayso soonka hadduuna isagu iska u soomin soon ma noqonayo cibaadadeena o dhan waxay ku imanaysaa xorriyad qayb ka midana waa niqaashka iyo doodan oo kaleeto oo si saxa loo niqaashayo oo si saxa loo doodayo oo qofku afkaartiisa isagoon cidna kacsan uu soo bandhigo kadibna la naqdiyo la isnaqdiyo markii la isnaqdiyona la isgacan qaado oo la yidhahdo islaamkuna wuu inaga dhexeeya dalkuna wuu inaga dhexeeya dantuna waa inaga dhexaysaa sidaas aanu niqaashno sidaasna aanu doodno aad baad u mahadsantihin dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan shariif sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla cumar maxamed abaaye dhammaantiin waad mahadsantihin asalaamu calaykum
waa tahay haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi faaqadaada toddobaadka idinla socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a gunaanadkii idaacadda caawa ayaanu kusii siqaynaa bal markan saaxiibkee nuur xasan nuur aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid jamaal dowladda maraykanka ayaa sheegtay in askari uu uga dhintay howlgal xalay ka dhacay galbeedka magaalada muqdisho islamarkaana laba kale ay ku dhaawacmeen maraykanka ayaa sheegay in dhimashada ay ka timid markii ay rasaas isweydaarsadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab dhinaca wararka ka imaanaya deegaanka daarasalaam oo u dhexeeya degmooyinka berirey iyo mubaarag ee shabeellada hoose ayaa sheegaya in dhimashada askariga maraykanka ah ay ka dambeysay markii ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali ay xalay weerar ku qaadeen deegaankaasi waa tahay nuur aad baad u mahadsan tahay qodobadii wararka ugu doorkaranayo inoo akhrinayay dhegaystayaal heesaasi hadda aad maqlaysaan waa fanaanka rabin xariista jannaha ka waraabiya cumar duule cali iyada ayaana waxyaad ka dhegaysan doonaa
haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine haddii mar hore hodanaanu diray waxaleelay mooye weli sooma hoyanine cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiye cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiye hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabimaysibe waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa tiima haldhaale mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waaye haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiiyo hawle
waa tahay haybaduu ilaahay uga heshay dumarkoo heegan u haayo nafteeda u howleeyo mugta yaa salaam waa codkii macaanaaf ee maaragtay cumar dhuulle heestiisi haatuuf sida muuqatana heesaasi ayaa gunaanadu ahayd idaacaddeenna caawa oo halkan si wada jir ah iday kula socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cusmaan saaxiibkii nuur xasan nuur bukhaari iyo dhinaca farsamada heestana noo soo qabtayba maxamed calaad xasan dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabimayside waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa sida hilaaco waa quraysha weeno watima haldhaale mahadhaamahoyda mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye